bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllah tacaala baabu طawaafi اlqaarini qofka qaarinka ah ee xajkiisa wejka uu ku xirtay qiraan uu yahay dawaafkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay qofkii xaj iyo cumro isku daray ee isagu markaa sidaas ku xirtay dawaafkiisii ayuu u baab yahay ayb dawaafka hadda uu sheegayana wuxuu ka wadaa ma hal dawaaf buu ku gaabsanayaa mase laba dawaaf ayuu samaynayaa dawaafka uu sheegayana wuxuu ka wadaa asacyu bayna safa walmarwa ayb oo haddii uu hore u soo saciyeyna waa ku gaabsan karaa halkaa dawaaf maali marka dambe ee carafaad laga soo noqdo haddii hore uunan u sacyininna oo uu hor lahayna marka waxaa weeyaan sacyigii iyo dawaaf iyo sacyi baa laga rabaa oo sacyi waaba ka maqan yahay ayb qال xdثna cبداللahi بن يوسف qال أخبرnا مالك عن بن شهاaب عن cروة عن عائشةa رضي الله عنها qالت خرجnaa mعa رasuuلi اللahi صلى الله عليه وaليه وسلم cائشha waxay tihi nebiga ayaan la baxnay fيi xajaة الwadاaع xajaة الwadaaعi faأhlلnaa بcمرaة cمro ayaanu xirannay oon ku qaylinay ayb oo intii marka aan de waxaa weeyaan dadka qaarkiisa weeyaan maxaa yeele rasuulka isagu inuunan cumro keliya ku hadlin ee cumro iyo xaj isku xirtay baan soo sheegnay fa ahlalnaa bicumratin ayaan ku dhawaaqnay annaga haddaan nahay marka xaasaskii nebiga uma qaala waxa uu yidhi man kaana macahu hadyun hadyi qofkii maciis uu yahay oo wado falyuhilla bilxaji waalcumrati xaj iyo cumraha ku dhawaaqo uma laa yaxilu minhumaa xajkii iyo cumradii ka xalaaloobi maayo faqadimtu makata maka ayaan soo galay bay tiri caaisho wa ana xaa'idun anoo xaa'id oo xayd qabo falamaa qadaynaa xajanaa xajkeennii markaan gudannay arsalanii maca cabdiraxmaan cabdiraxmaan buu ila diray ila tanciimi tanciim meesha layraa ayuu iila diray ayb factamartu waan soo cumraystay markaa faqaala sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi haadihi tani makaanu cumratiki cumradaadii booskeeda w ama haadihi tani makaana cumratiki kaa'inatun makaana cumratiki cumradaadii booskeedii yay ahaanaysaa midaani ayb oo waa deliilkan waa tan ay u deliishadaan kuufiyiinta caaisho inay mufridad noqotay yaan dhahnay wixii loogu jawaabayna waa sheegnay fadaafa aladiina kuwii way dawaafeen ahalluu bilcumrati cumradii ku qayliyey uma xalluu way xalaal noqdeen uma daafuu dawaafan aakhara dawaaf kaley sameeyeen bacda an rajacuu min minan mina markay ka soo laabteen wa ama aladiina jamacuu bayna alxaji waalcumrati kuwii xajka iyo cumrada isku darayse fa innamaa daafuu waxay dawaafeen dawaafan waaxidan hal dawaaf yacnii ma laga wado dawaafkaani beytka kii la dawaafayo ha u qaadanin maxaa yeelay dawaafka dambe ee maalinta tobnaad la dawaafo saddexda qolo ee ama mutamaticiinta kuwa ama kuwa mufridiintaa ama kuwa qaariniintaa intuba iyagu waa laga rabaa inay la yimaadaan dawaafkaas oo ninkii hore usoo dawaafay iyo kaan hore u dawaafin labadaba dawaafkan waa laazim uu ku yahay leanna ilaahay wuxuu leeyay waliyatawafuu bilbeyt اlcatiiq ayb ee dawaafka laga hadlaa waa sacyi waayo kuwii hore usoo saciyey iyo ee mutamaticiinta ay cumro keliya ku soo dhawaaqay sacyi labaaday ku celiyeen lianna sacyigoodii hore cumradaa qaadatay xajkooda gaarkaana sacyi buu rabaa isagana marka saasay u saciyeen qolada laakiin iyagu kuwii xaj iyo cumro isku soo daray waxaa la mida kuwa mufridiintana waa la mide iyagu hal dawaaf bay ku gaabsadeenoo sacyigii hore oo ay dawaafulquduumkooda gadaashiisa ay sacyiyeen ayay ku gaabsadeen maalintan tobanaad dawaaf bisay sameeyeen sacyigii kiyoodii hore baa uguda ayaa u guday ayb saddex madhab baa marka meeshaa ku jirta madhab wuxuu leeyahay sidaan tafsiil in la geliyo mutamaticiin iyo in loo kala qaybiyo dadka qaariniin iyo mufridiin dhinaca iyo mutamaticiin dhinaca mutamaticu marka waa ninkii cumro keliya soo xirtay ka xalaaloobay haddana xaj xirtay sacii labaadaa laga rabaa isaga ayb mufridiin iyo qaariniin hadday awal dawaafulquduum sameeyeen dawaafkaas waa u sunno ayaga beytkay ku salaamayeen sacyi bayna safaa walmarwa markay la yimaadeen sacyigaasi xajkooday tirsanayaan marka ninkii mufridkaana dee xaj keliyowba wataaba qaarinkiina acmaashii xajkiiiyo cumradii baa isgashay oo hal camal keliya ayuu ku gudtay ayb labadaas ayaguna marka sacyi labaad la imaan maayaan madhabkaas waaye kan ugu adilada ugu dhowna kaas waa uguna raajixsan madhab labaad wuxuu leeyahay qof kasto sacyi labaadaa laga rabaa ayb oo iyagu marka qolada sidaa dhahaya waa abu xaniife iyo atbaacdiisa iyagu waxay leeyihin ninka mutamaticana sacyi baa laga rabaa qaarinka iyo mufridkana sacyi kalaa laga rabaa inay ku celiyaan ayb oo riwaayaad marka shuduud iyo mukhaalafay wax ku jirto iyay xujaysanayaan madhabka saddexaad waxaa weeyaan madhabka dhahaya isaga qaarinka iyo mutamatica sida aan looga rabin oo kale qaarinka iyo waxaan u jeedaa iyo mufridka sidaan looga rabin sacyi labaad ayaa mutamatican aan looga rabin ibnu teymiya madhabkaas qaban oo isaga wuxuu leeya xataa mutamaticiintu sacyi labaad ma ku celinayaan uu leeyahay marka muxuu xujaystay isaga xadiidka jaabir xadiidka jaabir lama kala qaadin uu yidhi laakiin kan caaishaa kala qaaday ayb marka kaas marka haddii uu isagoo si duuduuba loo sheegay midkan kala dhigdhigay oo kala tafsiiliyey baa la hormarinaa saddexdaa madhab baa ku jirta madhabka waxaa ugu xoog badan hore ayb qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahiim wahuwa dowraqiyu qaala xadaanaa bnu culaya wahuwa ismaaciil bnu ibraahim ibni miqsam almacruuf bibni culaya can ayuuba huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can naaficin ana bna cumara radia allaahu canhumaa dakhala bnuhu wiilkiisaa u soo galay cabdullaahi bnu cabdillaahi ahaa wadahruhu dhabarkiisana fi daari ou xigo daarta xaggeeda fa qaala waxa uu yidhi innii anigu laa aamanu kama aamin ahi an yakuuna alcaama sanadka bayna annaasi dadka dhexdooda qitaalun inuu ahaado ayb yani an yakuuna an yaqaca waa kaanadan waa iska taabmahadayb an yakuuna inuu dhaco alcaama filcaami sanadkan dhexdiisa bayna annaasi dadka dhexdooda qitaalun inuu ka dhaco fayasuduuka marka ay kaa celiyaan can ilbeyti beytka ay kaa celiyaan oo ay adiga iyo beytkii ay yacnii idinkala celiyaan ayb waa dagaalkii markaa nimankii amawiyiinta iyo u dhexeeyey ibnu subayr falow aqamta haddaad iska joogi lahayd ood nagaan lahayd ood iska dhaafi lahayd sanadkan xajka fa qaala waxa uu yidhi qad kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa baxay fa xaala kufaaru qurayshin kufaartii quraysh baa waxay kala teeday beynahu isaga iyo beynalbeyti beytka kufaaru quraysh baa isaga iyo beytkii kala dhex galeen oo kala teedeen waa sulxulxudaybiyu ka wadaa ayb waa markii nebiga uu cumrada soo xirtay isagoo maka inuu gala rabo kufaartiina ay u diideen fa idaa xiila beynii wa beynahu aniga iyo beytka haddii nala kala teedo afcalu waxaan samaynayaa kamaa facala rasuulu llahi sal ly slam sida nebigu sameeyey laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan ilaahay sidaas u yidhi uma qaala waxau yidhi ushidukum waxaan idin markhaati gelinayaa annii qad awjabtu inaan waajibiyey maca cumratii cumradeyda maceeda xajan xaj yacnii cumradeydii inaan xaj dhex geliyey oo aan qaarin ahay qaala waxau yidhi uma qadima waa soo galay fadaafa lahumaa dawaafan waaxidan hal dawaaf buu u sameeyey labadoodiiba oo xajkii iyo cumradiibuu hal sacyi u sameeyey maadaama ay isgalaan galeen oo isdhex galeen xajkii iyo cumradii nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshaan marka ishkaal waxaa jiro rasuulka markii laga manciyey beytka inuu gaaro sanadii lixaad isagu xaaji ma ahayn nebiga muctamiru ahaa cumruu xirnaa ee hadda xaj mar lagu jiray ma aynan ahayn sidee marka ay u dhacday marka sidee bay marka u dhacday ibnu cumar inuu yidhaha nebigan ku dayanayaan oo arrintaanan kaga dayanayaan waxaa la leeyahay qofka muxsarka ahee la sharo xajkii iyo cumradii waa isku axkaam mar haddii qofka uu muxsar noqdo ayb intii la rabay oo lagu xalaaloobayay iskaga miday ka yihiin ayb qaala xadaثanaa qutaybaةu qaala xadaثana اleyثu can naafici ana bna cumara radia اllaahu canهumaa xadiidkii hore marka iyo tarjamada meesha iska waafaqayaanna waxay tahay fadaafa lahumaa طawaafan waaxidan qaala xadaثanaa qutaybaةu qaala xadaثana اleyثu can naafici ana bna cumara radia اllaahu canهumaa araada alxaja xaj ayuu doonay caama nasla اlxajaaju sanadkii xajaaj uu degey bibni zubayr uu kusoo koruu soo kordegey yanii markii ciidankiisii uu la soo kordegay ibnu zubayr faqiila lahu waxaa lagu yidhi ibnu cumar ina naasa dadkii kaainun baynahum qitaalun ina annaasa dadkii kaa-inun miduu ahaanayo weeyaan baynahum iyaga dhexdooda qitaalun dagaal wa innaa annaguna naqaafu waxaan ka cabsanaynaa an yasuduuka inay kaa celiyaan oo ay kaa manciyaan faqaala waxauu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana idan hadday sidaa dhacdo asnacu waxaan samaynayaa kamaa sanca rasuulu llahi sal l slam nebigu sida uu sameeyey innii ushhidukum waan idin markhaati gelinayaa annii qad awjabtu inaan aniga waajibiyey yacnii aan niyeystay wa cumratan cumro uma kharaja waa baxay xataa idaa kaana bidaahiri اlbaydaa meesha baydaa'da korkeeda marku tegey qaala waxa uu yidhi maa sha'nu اlxaji waalcumrati xajka iyo cumrada sha'nigoodu ma ahan ilaa waaxidun hal maaha yacnii markuu baydaa meesha la yiraa gaaray buu wuxuu yidhi xajkii iyo cumradii sha'nigoodu waa mid yacnii qaarin baan noqona oo isku daraawa ushiidukum waxaan idin markhaati geliyey annii qad awjabtu aniga inaan waa inaan niyeystay oon xirtay xajan xaj maca cumratii cumradeyda maceeda wa ahdaa hadyan xoole ayuu kaxeeyey ishtaraahu uu ka gaday biqudayd qudaydna waa waddada badda xaggeeda u baxaysa oo makiyi madiine u dhexayso qudayd ayaa la yidhaha hadda laftirkeeda magacaa oo kale unbay wadataa calaamadaha iyo marka boorarka iyo waa ku arkaysaa qudayd halkaasu ari ka gaday hadyii ka gaday walam yazid calaa daalika intaana kama siyaadinin falam yanxar ma gowricin walam yaxilla ma xalaal noqonin min shay-in shay xaggiisa kama xalaal noqonin shayga oo xaruma minhu xaggiisa xaaraam ka noqday oo yacnii ixraamka dartii xaaraan uga noqday shaygaa kama xalaaloobin walam yaxliq ma xiiranin walam yuqasir ma gaagaabinin xataa kaana yowmu naxri ilaa maalintii ciidda oo tobanaadka maaha ilaa waa qaarin maogtaha fanaxara waa gowracay waxalaqa waa xiirtay wara'aa wuxuu arkay an qad qadaa inuu gutay dawaafa alxaji waalcumrati biawaafihi اlwal dawaafkiisii hore ee sacyigiisii hore inuu ku gutay buu u arkay dawaafkii yacni sacyigii xajka iyo cumrada labadooduba ay lahaayeen waqaala ibnu cumara radia allaahu canhuma ibnu cumar wuxuu yidhi kadalika facala rasuulu llahi sal l slam nebiguna sidaa buu sameeyey yani nebiga sacyii labaad ma samaynin sacyii labaad lama uunan imaanin intaasoo marka axaadiidaba dhammaan waxay tilmaamayaan tarjamada wixii u tarjamtay oo ninka qaarinkaa mufridkana waa la mide hal sacyi bis inuu ku filan yahay laakiin mutamaticu isaga in laga rabo sacii hore waa cumradiisii kaas waa xalaaloobay muddou iska joogay iska raaxaystay yowmu tarwiihu xaj xirtay carafuu tegey waa soo laabtay waa dawaafayaa maalinta ciidda sacyina waa laga rabaa lianna xajkiisaan sacyi buu u baahan yahay arkaanta xajka waxaa ka mid a asacyu bayna safa walmarwa arkaanta cumradana waxaa ka mid a asacyu bayna safa walmarwa ninkaanna cumro gooni ah xaj gooni ah buu samaynaa cumradaanna waxay rabtaa sacyi xajkaasuna sacyi buu rabaa ayb laakiin ninka qaarinka wixiisa dhan waa isku darsadayba waa loo fududeeyey isaga marka ayb wax taxallulana ma dhema dhexdooda mama dhex marin oo markuu dawaafulquduumkii iyo sacyigii sameeyey kadib ma xalaaloobin ninka qaarinka mufridka isaguna xajkiisa hal xaj unbaa u xihan isaga hal sacyi baa laga rabaa dabcan cumrada dambe uu soo samayn doono markuu xajkii ka dhammaado kabacdi iyadana sacyi waa rabtaa dabcan taas waa gooni ayb baabu طawaafi calaa wuduu'in baabu bayaani xukmi طawaafi طawaafkii xukunkiisii caddayntiisiibu u baab yahay calaa wuduu'in weyseqaad korkiisa lagu dawaafo yacnii qofka isagoo weyse qabo qaala xadaثana أxmed bnu ciisa wahuwa الtustariyu qaala xadaثana bnu wahbin qaala akhbaranii cmru bnu اlxaariث can muxamed bni cabdiraxmaan bni nawfalin اlqurashiyi أنhu sأla curwaةa bna الزubayr ayuu su-aalay faqaala waxa uu yidhi qad xaja الnabiyu salى الlahu عalيyه alي waslm nebigii waa xajiyey ayb faأhbaratnii caaئiشhaةu caaئiشha waxay ii sheegtay radia الlahu canha أnnahu أwalu شhayin shay kii ugu horeeyey oo badaأa bihi nebiga uu ku bilowday xiina qadima markuu soo galay kacbada yani masjidulxaraamka annahu tawada'a waa weyse qaatay uma daafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay uma lam takun ma aynan ahaanin middaasi cumratan cumro ma noqonin meeshan dhowr waxyaabood baa ku jira waxaa weeyaan mid ka hore nebigu mar allaale markii uu soo galay maka ee xaramkii uu soo masjidulxaraamkii uu soo galay weyse qaaduu sameeyey maxalushaahidka marka meeshaas weysadaasi muxuu u sameeyeyna wuxuu u sameeyey inuu ku dawaafo dabcan haddii la yidhaahdo marka ficilkii nebiga waaye wujuub marka lagama fahmi karo weysadu inay waajib tahay weysadii maxaa waajibinaya adilo kale isnacii maa yasnacu alxaaju hayra an laa taduufii bilbeyt nebiga caaisha wuxuu ku yidhi waxa xaajiga uu sameeyo kale sameey laakiin dawaaf maya sababtaynan u dawaafaynin waa maxay daahir ma ahayn iyada xayd ay qabtay ma dawaafi karo marka xadiid kale wuxuu ahaa salaatu bilbeyti dawaafu bilbeyti salaatun kacbada oo la dawaafa waa salaadoo kale wa min sha'ni salaatina weysay rabtaa salaad iyadana intaasoo adilo iyo kuwo kaleba waxay tusaayaan weyse qaad qofka inuu weyse qab yahay marka uu dawaafay in laga rabo ee deliil kalena waaba loo deliishanaya ficilkan mujarada maba ahanba ficilkan oo nebigu markuu xajinayay wuxuu yidhi khuduu cannii manaasikakum amar waayo sooma acmaashii xajka aniga iga barto iga qaata waa amar ficil walba oo nebigu marka uu sameeyo amarkaas ayuu cuskan yahay marka waa waajib wixii marka sunnanimadeeda deliil uu caddeeya maahani ayb maxaa ile nebiga qowl ahaanuu saa u yidhi ficilkiisa marka amarkaas buu tixraac u yahay oo uu fasirayaa marka amarkaas ayaa ficilkiisa uu fasiraa ficilkaasi marka wax allaale wixii uu ku sameeyo waa inay waajib yihiin wixii sunno ah marka waa in gaar loo sheega iyaga marka meelahaasaa marka waxyaabahaasaa u deliila wixii ugu horreeya oo ka bilaabay marka annahu tawada'a inuu weyse qaatay waay uma daafa bilbeyti kacbadiiba u dawaafay uma lam takun cumratanna maxaa laga wadaa cumro ma aynan noqonin yacni cumro sida dadka kale ay cumro ugu xalaaloobeen isagu cumro oo uga xalaaloobay ma aysan ahayn cumradiisiina aawa marka nebiga waa dhiman tahay xajkiisa soo socday ku dhex jirtaa leanna waxaan sheegnay nebigu inuu ahay qaarin qaarinku cumradiisa aawa xajkay ku dhex jirtaa dawaafkan hadda uu samaynayo waa dawaafulquduum waa sunno sacyiga ku xigaana waa sacyigii rukniga u ahaa marka ayb xajkiisii marku dhammaadana cumro acmaashii xajka uu sameeyey ayaa cumradiina ay dhex gelaysaa uma lam takun cumratan sidaabay kala jeedaa uma lam takun ma aynan ahaanin hiya iyadu cumratan cumro ma ahaanin uma xaja abubakrin abubakr baa xajiyey radia allaahu canhu fakaana awala shayin bada'a bihi wixii ugu horreeyey uu ku bilowday addawaafu bilbeyti buu ahaa kacbada uu dawaafo uma lam takun cumratan cumro ma aynan noqonin iyaguna qaariniin bay ahaayeen ama mufridiin uma cumaru radia allaahu canhu ayaa yimid milu daalika sidii oo kale uma cumaru ayaa xajiyey radia allaahu canhu ayb uma cumaru dhe cumarna radia allaahu canhu milu daalika kaagaas oo kale u ahaaday uma xaja cuhmaanu radia allaahu canhu cuhmaan baa xajiyey fara'aytuhu waxaan arkay awala shayin bada'a bihi waxa ugu horreeya uu ku bilowday ayb fara'aytuhu waan arkay cumaan ayb awalu shayin bada'a bihi wixii ugu horreeyey uu ku bilowday addawaafu bilbeyti kacbada uu dawaafo uma lam takun cumratan cumro ma aynan noqonin iyaduna uma mucaawiyatu ayaa xajiyey waa cabdullaahi bni cumar uma xajajtu waan xajiyey buu yidhi maca abii aabbahay curwaa dhahay ya maya maca abii azubayr uma xajajtu waan xajiyey maca abii aabbahay baan la xajiyey azubayr bni اlcawaam ayaan la xajiyey waa bedel uma xajajtu abii aabbahay aan la xajiyey azubayr baan la xajiyey ama azubayr ah caatubayaan laga dhigan ayb waxaan malaynaa xadiid horena soo dhaafay uma aabii aabi zubayr oo kale u dhigaya maca aabi zubayr maca abi sax waaye abi zubayr laakiin ma loo akrinayo kunyo ma aha uma xajajtu maca abi baan la xajiyay azubayr ibn اlcawaam fakaana awala shayin shay kii ugu horreeyo bada'a bihi oo ku bilowday aawaafu bilbeyti waay kacbada u dawaafay uma lam takun cumratan ma aynan noqonin iyadana uma ra'aytu اlmuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaar baan arkay yafcaluuna dalika iyagoo sidaa samaynayo uma lam takun cumratan ma aysan u noqonin iyaduna uma intan qiraan bay samaynayeen marka uma aakhiru man qofkii ugu dembeeyo ra'aytu aan arkay facala daalika sidaa inuu yeelay ibnu cumara ayuu ahaa uma lam yanqudhaa cumratan cumro uma lam yanqudhaa ma uunan burinin cumratan cumro ahaan uma uunan burinin wa haada bnu cumara kan waa ibnu cumar buu yidhi cindahum agtooda ayuu joogaa falaa yas'aluunahu ma su'aalayaan curwa markii intaa uu soo sheegay wuxuu yidhi ibnu cumar baa ag joogo ma su'aalayaan walaa axadu miman madaa ayb walaa axadun axad miman madaa dadkii tegey ah nama su'aalayaan wahaada bnu cumara cindahum falaa yas'aluunahu walaa axadu miman madaa axad dadkii tegey ka midana ma samaynin yani ama ma aanu ma uunan yeelin maa kaanuu yabda'uuna bishayin shay kuma aynan bilaaban jirin xataa yadacuu aqdaamahum ilaa ay gomadahooda dhigaan min adawaafi bilbeyti dawaaf uma laa yaxiluuna ma xalaaloobaynin yacnii walaa axadun miman madaa wuxuu ka wadaa dadkii tegey axad ka midana sidaa si dhaafsiisan ma samaynin maa kaanuu yabda'uuna bishayin shay kuma aynan bilaaban jirin xataa yadacuu aqdaamahum ilaa ay gomadahooda dhigaan min adawaafi bilbeyti ay ka dhigaan kacbadoo la dawaafo yacnii dawaaf unbay samaynayeen uma laa yaxiluuna ma xalaaloobaynin sidoodii u wadanayeen oo qaariniin bay ahaanayeen waqad ra'aytu ummii hooyaday baan arkay buu yidhi curwaa dhahayo hooyadiisa oo asmaa wa khaalatii habaryartay caa-ishow ka wadaa xiina taqdamaani markay soo gelayaan laa tabtadi'aani bishayin kuma aynan bilaaban jirin awala min albeyti kacbada ka hor taduufaani bihi way dawaafayeen uma laa taxilaani ma xalaal noqonaynin iyaguna tarjamada meesha hadda laga raba xadiidkan dheer waxaa weeyaan xiina wuxuu yidhi bn awalu shayin bada'a bihi xiina qadima annahu tawada'a meeshaas waqad ahbaratnii ummii hooyaday waxay ii sheegtay annahaa ahallat hiya wa ukhtuhaa wazubayr wafulaanun wafulaanun bicumratin falamaa masaxuu rukna markay ruknigii taabteen yani xajarulaswadkii iyo sacyigii wixii dhan sameeyeen xalluu way xalaal noqdeen yacni marna waa mutamaticaad bay ahaayeen marna waa waa qiraan bay samaynayeen horaan uga soo hadalnay qiraanka iyo tamatuca iyo waxyaabahaas halkan marka macalushaahidka waxaa weeyaan dawaafka in loo shardiyo weyse qaad khuduu canii manaasikakum iyo ficilkan nebiga ayaana u deliil ah baabu wujuubi safaa walmarwati safa iyo marwo waajibnimadooda yacnii sacyigooda waajibnimadiisa caddayntiisiiba u baab yahay ay baabu bayaani wujuubi sacyi safa walmarwa safa iyo marwo sacyigooda lagu soconaayo waajibnimadiisa caddayntiisiiba u baab yahay wa jucila waxaana laga yeelay min shacaa'ir illaah ilaahay diinkiisa calaamadihiisa laga dhigay safee marwa yacnii arkaanta xajka waxaa weeyaan dabcan niyo ama ixraam iyo dawaaf oo dawaafu ziyaaraha saci bayna safaa walmarwa safee marwa la sacyo alwuquufu bicarafa intaas weeyaan arkaanta xajka waajibaadka xajkana waa badan yihiinoo waxaa ka mid ah alixraamu min almiiqaat alixraam iyo alixraamu min almiiqaat ha isku qaldin asalka ixraamku waa rukni isaga in la xarmado meeshii laguu xadeeyey inaad ka xarmatana waa waajibaat lxaji alixraamu waa arkaanta xajkuu ka mid yahay alixraamu min almiiqaatina waa waajibaadka xajka waajibaadkiisa rukni iyo waajib maxaa u dhexeeya marka waa meesha keliya marka oo rukni iyo waajib jumhuurulculamaa ay kala farqiyeen meeshan xajka oo waajibaatulxaji marka lagu yidhaha waajibku waxaa laga wadaa lagama tegi karo haddii laga taga laakiin bedel uu leeyahay xajkaagii ma baaba'ayo dhiig iyo waxbaad ku kabaysaa rukni laakiin sina loogama tegi karo waa neef aad qasho iyo soon aad soonto makaagud ma kaa gudayaan arkaanta marka waxaa weeyaan alixraam alwuquufu bicarafa aldawaafu bilbeyt asacyu bayna safa walmarwa afartaas waajibaadkiina waxaa weya alixraamu min almiiqaat miiqaadkoo laga xarmado almabitu bimusdelifa musdelifoo la baryo ramyu ljimaar dhagaxda la tuurto naxri xalqi ama taqsiir almabiitu ayaama minan ayaamaha mino oo mino lagu baryo dawaafu lwadaac intaa iyaguna waxaa weeyaan waajibaadka xajka intaas haddii mid laga tago qofka waxaa ku laasimayo bedel oo dhiig inuu bixiyo haddii dhiigga uunan awoodeyninna toban maalmood inuu soomo ayb wixii marka arkaanta iyo waajibaadka ka soo hara sunan bay noqonayaan ayb safay marwo markaa sacyigooda ma waajibaatulxaj bay ku jiraan mase arkaanuulxaj cinda shaaficiya shaaficiyada agtooda madhabta iyo jumhuurulculamaa iyagu waxay qabaan waajib inay rukni inay tahay rukni oo xadiid baa wuxuu leeyahy nebiga sal ll slam iscaw sacyiya fa ina allaha kataba calaykum sacya ilaahay wuxuu idinku qoray oo idinku waajib yeelay sacyi xadiidkaas marka sixadiisa iyo warbaa ku jiri jira laakiin bimajmuuci duruqihi waa saxiix ayb iyo waxaa kaloo marka xadiidkaa iyo waxaa laga qaadanayaa iyo yacni ayb iyo cumradiina inay arkaanteedii sacyiga uu ka mid yahay marka sacyigaasi waajibnimo waajibnimadiisa yacni arkaannimadiisa caddaynteediibu u baabyahay qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybu can الzuhriyi qaala curwatu sa'altu caaishata radia allahu canha baan su-aalay faqultu laha waxaan ku yidhi ara'ayti bal ii sheeg qowla اllahi tacaala ilaahay qowlkiisa ina asafa walmarwata min shacaa'ir اllah faman xaja اlbeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yaطawafa bihima yacni safiyi marwo waa shacaa'irtii alleh faman xaja albeyta beytka qofkii u qasdaayo xajinayo aw ictamara ama cumraysanayo falaa falaa junaaxa wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin an yatawafa bihimaa inuu dawaafo wax dembiya korkiisa ma ahaanin inuu dawaafo aayaddaa bal ii fasir baan idhi qowlkaas ii sheeg baan ku dhahay buu le curwaa dhahaya bareertiisa caaisha weydiinaya ayb fawallaahi baan ku dhaartee maa calaa curwaa warkan marka wato fawallaahi baan ku dhaartee maa calaa axadin axad korkiisa ma ahaanin junaaxun wax dembi ah allaa yaquufa inuunan sacyinin bisafaa walmarwa safay marwo inuunan sacyinin waxba dembiga korkiisa ma ahaanin qaalat waxay tidhi caaisha markaa bi'sa maa qulta yabna ukhtii bi'sa maa shay baa baas lahaada qulta aad tidhi yabna ukhtii habar yar waxa aad sheegtay oo tidhi ama aad fahamtay ayaa baas leh waa qaldan tahayo inna haadihi tani low kaanat hadday tahay kamaa awaltahaa sidaad adiga u fasirtay hadday tahay kamaa awaltahaa sidaad u fasirtay calayhi korkiisa aad ugu fasirtay kaanad waxay ahaan lahayd laa junaaxa wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin qofka allaa yatadawafa bihimaa inuunan dawaafin laa baa la soo gelin lahaa meesha aayaddana maxay le an yatawafa bihimaa waxa adiga aad fahamtay hadday sax ahaan lahayn waxaa la dhihi lahaa allaa yatadawafa bihimaa wax dembiya ma leh hadduusan dawaafinaa la dhihi lahayn laakiin aayaddu maxay tihi wax dembiya ma leh inuu dawaafaan soo kalama duwana marka labadaas wax dembiya ma leh inuu sacyiyo wax dembiya ma leh inuusan sacyinin labay kala tahay isagu marka wuxuu fahmay sida kale saas maahan bay leedahay caaisha macnahaas marka inay sidaa ay sheegaysa ay tahay bay tusaysaa marka walaakinahaa unzilad yani sababta loo yidhi waa maxay marka safiy marwo in la sacyiyaa dhib ma leh maxaa loo yidhin waxay tidhi inna haadihi tani ayb walaakinahaa unzilat fi lansaari baa lagu soo dejiyey kaanuu waxay ahaayeen ansaar qabla an yuslimuu intaynan islaamin yuhilluuna waxay u qaylin jireen meel dheer ay uga soo xarman jireen limanaata alطaaqiyati manaadkii sanamka ahaa qur-aanka ilaahay uu ku sheegay fara'aytum ullaata wاlcuza wamanaata ahaaliثata اlkhra sanamkaa manaat la yidhaha ansaaraa lahaan jireen sanamkaas manaat la yidhaha ayay u soo xarman jireen ayb allatii kaanuu yacbuduunahaa taasoo ay caabudi jireen cinda almushallal meesha mushallal la yidhaha agteeda ayb fakaana man ahalla markii qof marka qofkii qayliyo usoo xirto oo usoo xarmado yataxaraju wuxuu dhibsanayey an yaduufa inuu dawaafo bisafa walmarwa safii marwe inuu dawaafo ninkii marka sanamkaa usoo xirto safii marwe inuu dawaafo waa dhibsanaayeen seebay u dhibsanaayeen saddex waxyaaboodaa la sheegay ayaga aabbayaalkood iyo awowyaalkood safii marwe ma dawaafi jirin binaan calaa daalika iyagoo aabbayaalkii awowyaalkii ku dayanayo ayay sanamkaa intay usoo xarmadaan ayay dhaafi jireen taas waa la yidhi sifo labaadna waxa ay tahay shamsudiin albirmaawi uu sheegay carabtan qolo walba asnaam gaara qolo walba sanam u gaaray lahaa jirtay sanam marka waxaa jiri jiray safo iyo marwo dhexdooda ku yaalay oo la dhihi jiray isaaf iyo naaila isaaf iyo naaila isaafna safo agteedu ku yaalay naailana marwo agteeda halkaasay marka u socsocon jireen iyaga marka waxay diidi jireen qoladan marka ansaarta iyaguna sanamkoodu manaat ayuu ahaa marka hadday manaad u soo xirtaan oy caabudaan waxay iska weynaysiin jireen dhibsan jireen isaaf iyo naa'ilo oo dad kale leh haddana inay caabudaan sidaana marka waa la yidhi isaafkan iyo naa'iladana kutub siyar waxay leeyihiin markii hore waxay ahayd nin iyo naag kacbada dhexdeeday ku sinaysteen markaasaa waxaa laga dhigay dhagax dhagax bay noqdeen iyagoo saa isugu dheggan markaas markii dambe marka waxay sameeyeen inta fogeeyeen ayay meeshaa safii marwo xaggeeda geeyeen waagii hore marka waa lagu cibro qaadan jirin dadkan beydka sidan ku sameeyey waxaanaa ku dhacay cuquubadan baa ku dhacday war ha layska jiray ahayd markii dambe marka shaydaanku wuxuu u waxyooday in la caabudoba kuwaan macno inuu ku jiro iyaga meeshaan loo soo dhigay inay ka mid yihiin sida kacbadaas loo dawaafayo kale iyaguna marka inay wax leeyihiin sidaasaa bilaabatay marka qowlna marka sidaasuu leeyahy sababta ay u diideen qowl kale waxaa jira imaam muslim uu soo saaray oo uu yidhi ibnu xajar waahraja muslimu min طariiqi abi mucaawiyata can hishaamin hada اlxadiid fakhaalafa jamiica maa taqadama walafduhu inamaa kaana dalika sidaa waxay u dhacday lianna alansaara ansaarta kaanuu yuhiluuna fi ljaahiliyati lisanamayni qowlkan kan hadda aan sheegna cagsigiisoo kale oo laba sanam ayay usoo xarman jireen calaa shadi اlbaxri badda xeebta geeskeeda ku yaalay yuqaalu lahumaa la yidhaahdo isaaf wanaa'ila fayaduufuuna bayna safa walmarwa ayay dawaafayeen uma yuxiluuna uma yaxiluuna waa xalaaloobayeen falamaa jaءa alislaamu islaamkii markuu yimid karihuu waxay naceen an yaduufuu baynahumaa inay labadaas safay marwo socdaan liladii kaanuu yasnacuuna fi ljaahiliyati maadaama ay jaahiliyadii ay isaaf iyo naa'iladaa iyaguna marka ay sacyi ugu samayn jireenay jaahiliyadii weynay jireen ayay waxay is yidhaahdeen haddoo aad muslimiin noqoteenna meeshii aad jaahiliyadii ku weynay jirteen isaaf iyo naa'ila miyaa haddana ku cibaadaysanaysaan bay ka cabsadeen xoogaa nebigaa marka ka celiyey wuxuu yidhi war safii marwo macno kale ay leedahay sacyiiyo socda wixii asnaamtiina meeshii nebiga waa ka burburiyey saddexdaas qowl baa ku jira marka sababu taxarujihim dadka marka waxaa dareemaya caqliga bani aadamku yani dadka hadda sidaa naftirkooda yeelaayo dad hadday hadlaayaan ama dagaalamayaan ama ay garamayaan dad caqli oo ku jiraa dad asxaabu cuquula ku jira iyaga laftirkooda haddana maca daalika qofku hadduusan diin lahayn oo towxiid uusan lahayn caqligiisa iyo cilmigiisa iyo wax uu taraayo ma laha ayb nimankaa marka caqliga iyo kartidaas lahaay haddana nin iyo naag kacbadii ku sinaystay ee layska soo xooray yay inay caabudaan iyo cibaado iyo ka raadiyeen shaydaanku meeshuu gaarsiiyey balfiirin ayb bani aadamku marka cilmigiisa iyo xooggiisa iyo kartidiisa iyo maaha inuu ma ku meel mari karo wuxuu ku meel mari karaa kaalmo alle laa xawla walaa quwata ilaa billah ayb waxaad kaloo dareemaysaa marka waxyaabo fara badan sidii loogu talagalay in laga bixiyey oo loo dhigay dhinac kale oo ay dadku ku habsaansan yihiin markaas ayb oo sanamkan laata la yidhaha laftirkeeda ibnu jariir wuxuu warinaa wuxuu ahaan jiray nin saalixa oo dadka xujaajta ah u ixsaan falo markii uu dhintay yaa meeshii lagu duugayay iska kor fadhiisteen kor fadhiisteen dhagax iyo waxbay ka samaysteen markii dambena waa caabudeen ayb marka wuxuu yidhi fa kaana man ahalla qofkii markaas u qayliya sanamkaa oo u soo xirto yataxaraju wuxuu dhibsanayay an yaduufa xaraj uu ka dareemayey an yaduufa bisafa walmarwa safey marwo inuu socdo falamaa aslamuu markay islaameen sa'aluu rasuula اllahi sal l slam nebigay su-aaleen calaa dalika arrinkaa can daalika arrintaabay su-aaleen xaggeeda qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innaa annagu kunnaa waxaan ahayn nataxaraju inaan dhibsanayno an naduufa bayna safaa walmarwa safay marwo inaan sacyinno faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah qaalat caaishatu radia allaahu canha waxay tidhi waqad sanna rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu jideeyey sannadan hadda ma ka wado sunnow ka dhigay ma aha waqad sanna macnaha waxay tahay nebigu wuxuu jideeyey oo sharci ka dhigay addawaafa baynahumaa safii marwo in lasacyo la socdo dhexdooda falaysa liaxadin qof uma ahaanin an yatruka inuu ka tago addawaafa baynahumaa safii marwo inuu sacyiyo qof inuu ka tago ay u bannaan tahay ma jirto ayb meeshaa waxaa kaloo dareemaysaa marka aayadaha qur-aanka haddii dadkii culummadii waaweyneyd curwatu bnu zubayr haddoo taabici weyn fuqahaau sabcow ka mid ahaa fuqahadii toddobada ee waaweyneydee madiine ayuu ka mid ahaa caa-isha ayuu cilmiga ka qaatay oo saxaabo badan buu soo gaaray ninkii sidaa ahaa marka waxaa weeyaan aayad fahamkeeda ayay sidii saxda ahayd maahane fahamkeedii waa gafay aayaddaa fahamkeedii buu gafay caa-isha u toosisay bani aadamku marka waa gafaan ayb ama culamo ha ahaado ama ha ahaado yacnii qof kale intaan nebi ka ahayn qofka marka haddii uu gafo in la toosiye markaas toosinta u aqbala isaga waxaa kaloo iyadana ku jirta meesha aayadaha fahamkooda qayb weyn waxaa ka qaadanaya sababu nusuulka aayadda siday kusoo degtay aayadda siday kusoo degtay markii la fahmo sababu macnaheedana waa la fahma aayadda sababu nusuulkeeda marka la fahmo waxaa fudud in la fahmo macnaheeda wayna dhacdaa in badan sidaas oo kale ayb oo sababka aayaddan kusoo degtay marka la fiiriyo waa maxay dad dhibsanaayo inay safii marwo sacyiyaan dad dhibsanayo oo xooga xaraji dareemayo looga celinayo waxaa la yidhi war inaad safii marwo socotaan wax dhiboo ku jira ma laha layidhi wax dhiboo ku jira marka maaha in laga tegi kara macnaheedu marka ma aha qur-aanka iyo sunnada marka fahamkoodu wuxuu u baahan yahay marka culuumta ku xiran oo dhan qofka inuu barto hadday noqon lahayd naxwo iyo sarfi hadday noqon lahayd fiqhi iyo usuulkiisa hadday noqon lahayd xadiidka iyo musطalaxiisa hadday noqon lahayd luqadii carabiga iyo dhaqankii carbeed kadib markaas qofka inuu wax badan akhriyo haddii marka sidaa uunan yeelin culummadana uu wax su-aalo ou dhegaysto ayb cilmigu marka wax maalin ama laba ama dhowr sano lagu gaaro maahan wax yacnii tacabkiisu aad u badan yahay markaad waxaa la yidhi cilmiga aada siiso adiga dhan jirkaaga oo dhan markaad cilmiga siiso isaga qayb buu iskaa siinayaa markaa ninkii marka nus isa siiyana wax yarow siinaan ninkaan isa siininna maba helayo qofka marka inuu maal iska taagan yahay ama yacnii qiila waqaala uu ku jiro iyo faataa dhuglays iyo keliya inuu ku jira ma ku gaarayo cilmiga ayb xadiid muslim ku jiray baa yaxya bnu abi kahiir alyamaami ayaa xadiidkii markuu soo dhammeeyeybu wuxuu yidhi markii u dambeysay ina alcilma laa yunaalu biraaxati اljasad cilmiga wuxuu yidhi jir iska raaxaysanaya laguma gaarooyin dhib iyo tacbaa lagu gaaraa qofka marka hal sana iyo laba sana iyo ninka raba marka inuu dariiq ka soo galo soo qoorateeyo cilmiga wax un baraka darro iyo xaasil darro unbaa ka dhacaysan iyo aayadihii iyo axaadiidtii oo qofka fahamkiisiiba ku qalloocanba uma abartu curwaa warkii wata marka waxaan u sheegay buu yidhi abaabakri bna cabdiraxmaan ayaan u sheegay faqaala waxa uu yidhi inna haadaa kani la cilmun weeyaanu yidhi warkaan caaisha ay kuu sheegtay walle waa cilmi buu yidhi maa kuntu samictuhu ma aanan maqlin aniga ma maqlin buu yidhi cilmi waayuu yidhi kan walaqad samictu rijaalan baan maqlayo rag min ahli اlcilmi ahlucilmiga ka mid a yadkuruuna iyagoo marka ay sheegayaan ana annaasa dadkii dadka ana annaasa dadka ilaa man dakarat caa-ishatu dadkay caa-isho sheegtay ma ahane mimanna ah kaana yuhillu bimanaat manaat kuwa markaas yacni kuwa ka xarmanayay ma ahane yacni ansaartii baa laga wadaa soo maaha hadalkan meesha u socda marka feeri wuxuu leeyahay abubakar anna waxaan ka maqlay abubakr ibnu cabdiraxmaan dad ahlu cilmi baa waxaan ka maqlay iyagoo sheegayo dhahayo anna naasa dadkii dadka yaa way marka ansaar marka laga reebo leanna ansaarta ows iyo khasraj iyaga ayaa mushallal sanamkaa manaad ayay lahaa jireen waagii hore qablalislaam ay markaa ka cab ayay markaa ayay u xarman jireen nimankaa ansaar ee caaisho ay kuu sheegtay marka laga reebo dadka kale kaanuu waxay ahaayeen yaduufuuna kulluhum dhammaantood way dawaafayeen bisafa walmarwa carab oo dhan intaan ansaar ka ahayn safii marwa waa dawaafi jireen yacni jaahiliyadii falamaa dakara allahu tacaala ilaahay markuu sheegay addawaafa bilbeyti markuu alla sheegay kacbada in la dawaafo walam yadkur ounan sheegin asafaa walmarwa safii marwana aan laga hadlin filqur'aani aan looga hadlin weli qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kunnaa naduufu bisafa walmarwa waagii jaahiliyada safai marwa ayaan dawaafi jirnay oon socon jirnay wa ina allaaha allana anzala wuxuu soo dejiyey addawaafa bilbeyti kacbada in la dawaafo dawaafka kacbada ayuu soo dejiyey oo qur-aankii ku sheegay falam yadkuri safaa safana ma sheegin fahal calaynaa min xarajin wax dembiga korkeenna ma yahay an natawafa bisafa walmarwa safai marwa marka inaan dawaafno u fiirsa marka qisadan wuxuu leeyahay dadkii kale ee carabta ansaar marka laga reebo safii marwo waa sacyin jireen markii dambe qur-aankii baa wuxuu la soo degay in kacbada la dawaafo bis markaasay waxay yidhaahdeen ila iyagu jaahiliyay ku jiri jireen wax walbo ay awal samay jireen hadda in la samay kara ma aha waa nebiga in la weydiiyo markaasay waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow annaga waa sacyin jirnay safii marwo haddana waxaan u jeednaa ilaahay inuu dawaafkii kacbada bis sheegay safo uunan sheegin dembi miya haddaan safii marwo ku darnoon dawaafkii sacyi aan samayno bayna safa walmarwa markaas baa aayaddan soo degtay faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illah alaaya marka falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa yaan la dawaafin ma laga wada war xarajkan iyo waxaan aad dareemaysaan sax maahane iska sacyiya waay macnaheedu ayb alaaya qaala abu bakrin abu bakr bnu cabdiraxmaan waxa uu yidhi fasmac haadihi اlaayata aayaddan maqal nasalat fi lfariiqayni kilayhimaa labada qoloba waa kusoo degtay marka labada qolo waa ayo ansaar caaisho siday sheegtay iyo carabtii kale labadiiba waa kusoo degtay marka ansaarna way ka xaraj bay ka dareemi jireen meeshaas aabbayaalkood iyo awowayaalkood maadaama aynan safay marwo socon jirin inay socdaan baa shaki iyo xaraj ka galay oo aayaddii baa u bayaanisay carabtii kalena jaahiliyadii maadaama aad idinku roori jirteen ood socon jirteen wixii jaahiliyadana laysaga daba yimid haddana qur-aan weli uunan ka soo degin san yeelna aayaddii iyadana iyagana waa daaweysay labadiiba marka aayadda sababunusuul waa u tahay fi ladiina kaanuu kuwii ahaayeen yataxarajuuna inay dhibsanayeen an yatawafuu fi ljaahiliyati jaahiliyadii inay dawaafeen bisafa walmarwa iyo wاladiina kuwii yatawafuuna dawaafayay awal uma taxarajuu dhibsaday an yatawafuu bihimaa inay dawaafaan safii marwo fi lislaami islaamka dhexdiisa min ajli an allaha tacaala ilaahay inuu amray amara inuu amray darteed bidawaafi bilbeyti kacbada dawaafkeeda walam yadkuri safa uunan sheegin xataa dakara dalika ilaa uu ka sheegay bacdamaa dakara dawaafa bilbeyti markuu kacbada beytka dawaafkiisa sheegay ka gadaalay maclushaahidkii waxaa weyn marka sacyigii nebigana waa sugay waa qiray isagiina waa saciyey khuduu canii manaasikakumna waa yidhi xadiidkii kalena wuxuu yidhi yaa cibaad yani in allaha kataba calaykum asacya ilaahay sacyigii buu idinku qoray fascow sacyiya intaba marka waxuu tilmaamayaa sacyigu marka inuu yahay rukni min arkaani اlxaji wاlcumra baabu maa jaءa fi sacyi bayna asafa wاlmarwa safiyi marwo sacyigooda wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala wa qaala bnu cumar waxa uu yidhi radia allaahu canhumaa assacyu sacyigu min daari bani cabbaad reer bani cabbaad meesha ay degan yihiin laga soo bilaabo daari bani cabbaad marka xaggey deganaayeen buurta safay deganaayeen meesha ay ku taalo ilaa suqaaqi bani abi xusein ilaa markaa luqluuqyada ama jidadka reer bani abi xusein xaafadaha ay degan yihiin luqluuqyadooda meeshaana marka waxay ahayd darafu marwa qoladaa meeshay deganaayeenna marwada ayay deganaayeen darafkeeda markaa wuxuu yidhi min daari bani cabaad ilaa suqaaqi bani abi xusein marka sacyigan safii marwo waagii hore masaajidka kuma dhex jiri jirin oo qofka markuu sacyi soo sameeyo kacbada kusoo dawaafo safii marwo bannaanka uu ku soo bixi jiray bannaanka ayay ahaayeen waagii hore hadda laakiin wixii dhammaan masaajidkay ku dhex yaallaan dawaafkii markaad ka soo baxdo dadku meeshay ku tukadaanba safii marwo waayaba oo salaadii salaadihii lagu tukado marka aan la sacyinaynin saa hadday tahay marka masjidkii bay soo dhex gashay hadda safii marwo ayb safii marwo marka masaafadooda xag dhererna waa yeelan kartaa cardi iyo ballarna waa yeelan kartaa soo maha ila shay kasta masaafo kastaa dhirir iyo ballac waayo dhirirka iyada waa waa xadidan tahay safii marwo xagga dhirirka way xadidan tahay oo maxay ku xadidan tahay sidaan hadda ibnu cumar sheegay safo ayaa laga bilaabaa mar waa lagu tegaan berigaas marka daxaafadihii jiray wuxuu ku qiyaasay min daari bani cabaad ilaa suqaaqi bani abi xusein wakhtigaanna nal cagaaran baa ku yaalla meeshuu ka bilowdo bidaayatulmascaa bidaayatulmascaa nal cagaaraa ku yaalla halkaasuu qofka istaaga marka oo uu sacyiga ka bilaabaa ayib dherarkii waa garannay cardiga iyada ka warran marka ballarka masaladaas marka ayaan dhoweyday khilaaf weyn dhalisay oo berigii yacni sacyiga dadkii hadda waa ka batay oo maalinta tobnaadka oo kale iyo marka cumrada layskugu soo yimaado oo kale iyo wakhtiyada ramadaanka tobanka dambe iyo kale sacyigu wuxuu noqonaa ciriiri dadkii waa ku yaraanaaba meel walba oo dadkii baa saas isku kor saaran marka mas'ale waxaa laga niqaashay marka sacyiga ballar ahaan ma loo faki karaa marka dhirirka isaga waa waxaa weeyaan muttafaq waay oo isagu dhirir ahaan inaan markaa laga soo gaabso karin haddaa intaad safo ka tagta adoon marwo gaarin soo laabato wax ka jira male sacyigaada laakiin qofkii inuu ku sacyiiyo miyaa meeshii asalka awal ahayd miyaa mase waa ballaar ahaan waa la badin karaa sida dawaafkuba meeshii awal lagu dawaafi jiray keliya kuma eka oo dadku hadda kor bay ku dawaafaan nacam dabaq labaad dabaq kale ayaa la sameeyey meel waagii nebiga aanba qofka uunan gaari karin oo xaafad laga yaaba inay ahayd ayaa maanta lagu dawaafaa masaajidkiina ka mida qofkii waxaa laga rabaa un kacbadii inuu ku wareegto ayb sacyigii marka sidaasoo kale ma masamaha akaru lculamaa zamankan kolle culamo badanoo joogtay waxay rajaxeen ama ay tilmaameen cardiga ama ballarka inuusan taxdiid u lahayn sacyiga oo dherarka keliya unbaa maxaa ayaa ayuu ka yahay ayaa laga xadiday wadaad marka sheekh marka mashhuur xasan al salmaan la yidhaha kitaab uu ka qoray la yidhaahdo marka sacyiga mas'alada oo uga hadlaayo risaalo mucallimi ou lahay cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi ayuu soo qaatay baxdi fiican oo mucallimi uu ka sameeyey arrintaa marka laysu keenana waa inay jaa-is tahay way bannaan tahay mar haddii dherarkii la fulinayo la samaynaayo intii nebiga iyo asxaabtiisii ku sacyiyeen keliya lama dhihin walidaalika derbigii meeshuu ahaa jiray waa laga jebiyey ama albaabbaa loo yeelay sacyigiina waa la fakiyey oo dhinacyadaasaa loo fakiyey oo ballarka xaggiisa ah dadkii marka waa dad xaraj badan ka dareemayaa jiro dhihii bacdi alculamaana waxay muujiyeen inaan la yeeli karin qaaraa marka meeshii waagii hore sacyiga ahaan jirtay isku dhibay isku dhiba marka markii dambe maxaaba marka laysku dhibaa meeshaas dambe oo ow meeshii hore sacyiga ahaan jirtay hadda soo noqodkiyaa noqdayba soo noqodka dambe jidka dambe lagu soo noqonayo marwo looga soo noqonayo iyo qaybtii hore o dhan waayo oo awal sii soco soo soco ahaan jirtay hadda soo socod keliyay noqotay qaybta marka lagu sacyinayo hore laga soconayo dhan socodka horeo dhanna qaybta cusubaa laga dhigay ay noqotay marka waxyaabahaas dhib male cardiga mar haddaanu ku soo aroorin nas waa duruufta waa la soco karaa maxaa yeelay laba milyan oo qof adiga meel geey marka waa yahay ma geyn karaysid dadkana ninkii taga meesha dabee ogo waxa waaye xajku wuxuu ku dhisan yahay takfiif mar haddaan sharciga ounan ka hor imaanayn in takfiifuu ku dhisan yahay haddii ha laysku dhiba la yidhaahdo waa yeelaa meesha socdo dad waxaa socdo mucaawaqiina dad waxaa socda jiran dad baa ku xanuunsanayo shaqo badanay u baahan tahay iyo dad badan marka dadka ilaahayna cusri ma abuurin oo fudayd baa ilaahay diinka uu ka dhigay dherarkaas marka ku dadaal dherarkaas ku dadaal laakiin cardiga wax dhibaataa qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd bni maymuun qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus ayb moxamed bnu cubayd bni maymuun atabaan ayaa la yidhaha saduuqun yukhdi lahu fi lbukhaariyi alaaثata cashara xadiiثan ayuu ku leeyahay qال xdثna cيiسى بن يuنس عن عubayd اللh بن cمر عن ناaفع عن بن cمر رضي الله عنهma qاaل kاna رasuul الlahi slى الlه عليه ولي وsلم nebigu wuxuu ahaa إdaa طاafa طawaafa طawaafka alأwla hore haddii uu dawaafo waa dawaafka hore quduumkii khaba ثaلaaثan saddex ayuu ruclaynayey oo mashaa arbacan afarna waa soconayey wa kaana nebigu wuxuu ahaa yascىa inuu ku sacyinayo baطna الmasiili meesha biyuhu ay mari jireene toga calooshiisa ayuu nebiga ku lugaynayo ku soconayo meeshii nebiga lugta saaray qof walba ma dhigi kara dabcan dadku waa badan yihiin idaa daafa bayna safa walmarwa safay marwo hadduu dawaafayo faqultu linaaficin naafic baan waxaan ku idhi akaana cabdullaahi cabdullaahi ma aha yamshii inuu soconayo idaa balaqa rukna alyamaaniya ruknulyamaaniga hadduu soo gaaro markuu dawaafayo ma soconaya qaala laa buu yii maya ilaa an yuzaaxima inuu ciriirinayo maahane ou ciriiri gelaya maahane calaa rukni rukniga dartii inuu ciriiri u gelaya maahane fa innahu kaana laa yadacuhu rukniga kama tegi jirin xataa yastalimahu ilaa uu ka taabsado qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan can camri bni diinaar qaala sa'alna bna cumara radia allaahu canhu ayaan su'aalnay can rajulin nin daafa bilbeyti kacbada dawaafay fii cumratin cumro walam yaduf bayna safa walmarwana aan dawaafin aya'ti imra'atahu naagtiisa ma u tegi karaa ma u imaanaya faqaala wuxuu yidhi qadima nebiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigii waa soo galay fadaafa bilbeyti sabcan kacbadii buu toddoba dawaafay wasallaa khalfa almaqaami rakcatayn maqaamka gadaashiisuu laba ragco ku tukaday fadaafa bayna safa walmarwa safii marwa ayuu dawaafay sabcan toddobo laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana marka ninka intuu dawaaf sameeya naagtiisa iskagama tegi kara waa inuu sacyi sameeyo tinta gaagaabsado kadib uu xalaal noqona hadduu doono u tegi karaa sacyigana safuu ka bilowdaa marwayuu ku dhammaadaa safuu ka bilowdaa marwuu ku dhammaadaa macnaheedu marka waa maana toddobo safuu ka tegay marwuu tegay kow marwuu ka soo noqday safo safuu usoo laabtay labo saasay u soconaya marka marka toddobaad marwo ayuu ku dhammaana marka eemarka isaga toddobada jeer ma laga wado sii socod iyo soo socod kow ma la dhahaayo afar iyo tobanuu noqonaa markaas culummadii hore nin ka mida yaa saas laga sheegay isagii marka sacyigii wuxuu u qaatay sii socodka dahaab iyo iyaab sii socodka iyo soo socodka ayuu halka tiriyey afar iyo toban buu soconaa marka qofkaas waa ku daalaan si fiican ugu daalaan ayb laakiin dawaafkiisu dabcan waa iska ansaxayaa leanna maxaayl toddobadii laga rabay waa la yimid waxaan dheeraadka oo wadana waxay tirsan yihiin waa nin un hadda iska socdo ayb qaala xadaanaa almakiyu bnu ibraahim can ibni jurayj qaala akhbaranii camru bnu diinaar qaala samictu bna cumara radia allaahu canhuma qaal qadima اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama nebigaa soo galay makata maka ayuu soo galay fadaafa bilbeyti kacbaduu dawaafay uma sallaa rakcatayni buu tukaday uma sacaa bayna safa walmarwa ayuu saciyey uma talaa laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana qaala xadaanaa axmed bnu muxamed wahuwa almacruuf bimardaweyhi qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa caasimun qaala qultu lianas bni maalik baa waxaan ku idhi radia allaahu canhu akuntum takrahuuna asacya bayna safa walmarwa safii marwo sacyiga la socdaa ma nici jirteen yacnii ma dhibsan jirteen markii hore qaala nacam buu yidhi hah ilaa isagoo ansaaru ka mid ahay liannahaa kaanad waxay ahayd buu yidhi qaala nacam buu yidhi hah liannahaa kaanad min shacaa'iri iljaahiliyati jaahiliyada shacaa'irtooday ka mid ahaan jirtay xataa anzala allahu waa nici jirnay ilaa uu alla ka soo dejiyey ina safaa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi huwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan can camrin can caطaa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal inamaa sacaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga waa saciyey bilbeyti kacbada wa bayna safa walmarwa liyuriya si uu u tuso almushrikiina mushrikiinta quwatahu xooggiisa si uu mushrikiinta u tuso xooggiisa زاد الحمyدي قال xdثnا سفyان qال xdثnا cمر qال سمعت cطاءa عن بن عabاس مثlh intanba waxay tilmaamayaan marka habka loo sacyinayo safey marwuud marka habka loo sacyinaya dabcan dee sacyigu wuxuu leeyahay arkaan waajibe wuxuu leeyahay sunan sacyiga marka sida u ansaxo arkaantiisa waxaa ka mida safe in lagu bilaabo iyo tartiib yani inaan laysdaba marinin oo marwo aan lagu soo bilaabin ayb oo marka hore lagu bilaabo safa haddii ay dhacdo marka qofku inuu marwo ka soo bilaabo socodkaas hore oo uu safo ku imaanayo ma xisaabno midka dambe ou safo ka noqonayo unbaa xisaabsan ayb aadaabtiisa waxaa ka mid ah adciyooyinka iyo ducooyinka in lagu dadaalo waxaan u jeedaa waajibaadka waxaa kaloo ka mid a masaafadii loogu talagalay in la socdo haddii masaafada meel ka sokayso qofka uu ka soo laabmo sacyigii waxba kama jiraan marka masaafadiina in la dhammaystiro toddoba jeer inuu dhaco ou ahaado sabca maraad tartiib saddexdaas ayaa waajibaadkiisa ayb sunankiisa marka waxaa weya ducooyinkii in lagu sameeyo ducada waa macruuf marka la gaaro ducooyinkiisa marka ibnu cumar iyo ka soo aroora waxaa ka mid a rabi kfir warxam inaka anta alcazu اlakram in la badiyo meesha toga calooshiisa ah ee nalalka cagaaran leh marka la marayana in la ordo nimanka loo sunneeyo inay ordaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan taqdi alxaa'idu naagta xaa'idkaa way gudanaysaa almanaasika kullahaa acmaashoo dhan ila dawaafa bilbeyti kacbadoo la dawaafo maahane waidaa sacaa haddii uu saciyo calaa hayri wuduu'in qofka hadduu saciyo weyse la'aan bayna safaa walmarwa safey marwo dhexdooda oo weyse la'aan saciyo ay maa xukmuhu waay xukunkiisu waa maxay bukhaari masalada hore waa jasmiyey liquwati daliilihaa masalada dambena su-aalow ka dhigay maxaa yeele istimbaad iyay u baahan tahay iyo fakr ayb laba xugun buu halkan u tarjama xukunkoood waxay tahay naagta xaa'idka ah manaasigta dhan waa samaynaya marka laga reebo dawaaf dawaafku ile wuxuu u baahan yahay dahaaro sacyiga ka warran isaga marka dahaaro muu u baahan yahay ayb waidaa sacaa calaa gayri wuduu'in bayna safaa walmarwa maa xukmuhu markaas taa xukunkeedu muxuu noqonayaa sacyiga isaga horta keligiis meel ma taagnaa karo hal ogaada sacyi aan dawaaf ka horreynin maba jiraba horta sacyi dawaaf aan ka horreynin maba jiraba ayb hadday sidaa tahay marka dawaafkii weysaa loo shardiyey sacyigii marka muu shardi baa mase uma shardi maaha culimmada waa isku khilaafeen qaar u shardi yidhi waa jiraan qaarna ma shardi ma ahan bay dhaheen awalan marka la leeyahay sidaasna naagta xaydka qabtoo kale dawaaf yaynan samaynin baa la yidhi inta ka boodda sacyi ma samayn kartaa intay sacyiso maadaama yacnii waxaa laga celiyey iyada waa dawaafka bis acmaasheedii dhan intay gudata macal sacyigii hadhow dawaaf keligiis gadaal mau dhigan kartaana ma yeeli karta sidaas maxaa yeelay sacyigaani wuxuu rabaa dawaaf saxiixa inuu ka daba maraa la rabaa mar haddaynan dawaaf saxiixaba heli karin sacyigiina gadaal bay u dhigay iyada laakiin hal suura imaan karto sacyigii uu ku bannaanaa karaa iyadoon dahaaro qabin oo waa maxay taas marka dawaafkii bay samaysay iyadoo daahir ah aayar markay ka soo baxda xaydkii baa ka yimid maxaa u dhiman marka sacyi baa u dhiman sacyigaas intay samayso ay iska baxeen bis khalaas maxaa yeeley sacyigu deliil tilmaamayo in weyse loo shardiya ma hayno laakiin dawaafka weysaa loo shardinaya isaga naagtaanna marka dawaafkeedu dahaarow ku soo dhammaaday nasiibkeed iyadana middaas iyada marka sidaas taasoo kale marka saasay noqoneen amaa laakiin sacyi haddii inta la sameeyo dawaafkiina markaas gadaal loo dhigto oo sacyigii dawaafkii la kala hormariyo xadiid waxaa jira ku soo arooray usaamatu bnu shariiq xadiidkiisaa jiro oo wuxuu leeyahay nebigaa nin su-aalay waxa uu yidhi yaa rasuula allah sacaytu qabla an aduufa saci baan sameeyey intaan dawaafin ka hor markaasuu wuxuu yidhi ifcal walaa xaraj waxay yidhaahdeen marka waa la dabamarin waa laisdaba marin karaa meeshaas laakiin xadiidkaas culummadu sixadiisa marka waxay ka muujiyeen cilla inuu leeyahay haddii waa saxiix la dhahana waxaa lagu xambaarayaa qofka qaarinka ah ilaa ninka qaarinkaa sacyigiisa iyo dawaafkiisa yaa horeeya xajka masaa-ishiisu waxaa laga yaabaa inay in idinka badato sacyiga ninka qaarinkaa waxaan nidhi sacyigiisa iyo dawaafkiisa kee horeeya sacyigiisa u horeeya isaga marka la fiirsho maxaa yeelay nebiga maalinta afaraad u yimid feeri dulxija oo afar ah u yimid bisha carafo afara waa dawaafay dawaafulquduum sacyi buu ku xijiyey bis waa iska fadhiistay marka waa sugay waa sugay xajkii baa la gaaray carafaaduu aaday maalintii ciidda carafow ka soo noqdo ayuu ka soo baxay min musdelifa xaggeedu ka soo kacay jamratulcaqabou tuurtay wixii kaleu sameeyey xalqigii naxrigii buu sameeyey xalqigii buu sameeyey kadib maka usoo dhaadhacay dawaafuu sameeyey bisacyina ma sameynin sacyigiisii aawey marka xagguu ka baxay sacyigiisi kii hore way soo maha yaa horeeya marka sacyigaas iyo dawaafkan hadda sacyigaasaa horreeyey qofkaasoo kale lagu xambaaraa sacaytu qabla an aduufa qaala ifcal walaa xaraj qofkii sidaasoo kale ah laga wadaa ma ahane ee qof camdi aan sidaa ahayn inuu kala hormariyo sacyiga iyo dawaafka maya saasay dheheen ayb saasaana aslam ah adiladana marka u badan ay u badan tahay qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maliku can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abiihi can caaishata radia allahu canha annahaa qaalat waxay tihi qadimtu makata makaan soo galay wa ana xaa'idun anoo xaa'id ah walam aduf bilbeyti ma aanan dawaafin walaa bayna safa walmarwa qaalat waxay tihi fashakowtu dalika ilaa rasuuli llahi sal l slam ayaan uga cawday arrintaas faqaala waxau yidhi ifcalii sameey kamaa yafcalu lxaaju xaajigaas waxa uu samaynayo kale hayra anlaa taduufii bilbeyt kacbada laakiin inaadan dawaafin hayra anlaa taduufii laakiin yacnii ha dawaafin bilbeyti kacbada xataa tadhurii intaad ka daahir noqoto hataa tadhuriyadana maxaa laga wadaa xataa tadaharii intaad ka daahir noqotood iskana kana qubaysato ee dhiigga hadduu kaa go-o adoon qubaysanin waa iska dawaafi kartaa ma laga wado qaala xadaanaa moxamed ibnu musanaa qaala xadaanaa cabdulwahaab qaala waqaala lii khaliifatu marka bukhaari baa marka qaala bukhaari wuxuu yidhi waqaala lii khaliifatu xadaanaa cabdulwahaab midna marka waxaa weeyaan waa siiqatu qaala midna waxaa weeyaan taxdiid oo muslim middan laftirkeeda waa iska musnad iyada xataa allahuma ama in la yidhaha tacliiqna waa iska suuragal sharax iyo fiirfiiriya qaala xadaanaa xabiibun ilmucallim can caطaa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal ahalla الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalama nebigii wuxuu ku dhawaaqay xajkii nebigii waa wuu xarmaday isaga huwa isaga iyo asxaabuhu asxaabtiisa bilxaji bay xarmadeen walaysa maca axadi minhum axad iyaga ka midana maciisa ma uunan ahayn hadyun hadyi hayra الnabiy sal slm nebiga maahane iyo wadalxata iyo dalxa maahane waqadima caliyun calina wuxuu uu soo galay min alyamani ayuu ka soo galay wa macahu hadyun isagoo wado faqaala waxa uu yidhi ahlaltu cali baa dhahaya waan xirtay bima ahalla bihi الnabiyu sal slama wixii nebiga uu xirtay faamara الnabiyu salى اllahu عalيh ali waslm asxaabahu nebiga asxaabtiisii buu amray an yajcaluuha cumratan cumro inay ka dhigaan wayadawafuu ay dawaafaan markaa uma yuqasiruu ay gaagaabsadaan wayaxiluu ay xalaaloobaan ilaa man kaana macahu اlhadyu hadyi qofkii maciisa uu yahay maahane faqaaluu waxay dhaheen nanطaliqu ilaa minan saxaabadii marka aan hadyiga wadin iska xalaaloobaa layidhi markaasay dhaheen nanطaliqu ilaa minan mina miyaan aadaynaa waa wadakaru axadinaa midkaan dakarkiisana xubintiisana yaqduru u dhibcayo manidii ay ka dhibcayso yacni annagoo naago u galmoonnay oo yacni miyaan mino u kallahaynaa fabalaqa anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigay gaartay arrinkaa uu gaaray faqaala wuxuu yidhi nebiga low istaqbaltu min amrii arrinkii iga soo tegay haddaan qaabili lahaa oo hadda ka hor oo ii dhinaan lahaa yacni low istaqbaltu haddaan qaabili lahaa min amrii amarkayga xaal uu ka mid yahay maa waxa istadbartu aan gadaal ku soo dhaafay yacnii wixii iga tegey hadday ii laabnaan lahaayeen wixii iga soo tegey hadday ii dhinnaa lahaayeen ma ahdaytu xoolo ma aanan soo kaxeeyeen oo anigana waxaan noqon lahaa mutamatic waa meesha ay ka deliishadaan xanaabilada waa ay yidhahdaan tamatucaa fadli badan maadaama nebigu uu tamaniyey walowlaa ana maci اlhadya macay inuu hadyi yahay haddii lala yahay la axlaltu waan xalaaloobi lahaa waxaadat caaishatu radia allahu canha caaisho way xayshay fanasakat ilmanaasika kulahaa acmaashii oo dhan waa gudatay غayra annahaa lam taduf bilbeyti laakiin ma aynan dawaafin beytka falamaa dahurad markay daahir noqotay daafat bilbeyti kacbadii bay dawaaftay qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow tandaliquuna bixajatin wa cumratin xaj iyo cumro kala gooni a miyaad la tegaysaan wa andaliqu bixajin anigana xaj keliya miyaan la tegayaa fa amara cabdiraxmaan ibna abi bakrin buu amray an yurija an yakhruja macahaa inuu la baxo dheh an yakhruja macahaa ilى التنciimi تanciim inuu ula baxo faاctamarat bacda الxaji way cumraysatay xajka ka bacdi aahahidka waa la iska garanaya qaala xadaثna muؤmل بن هiشhاam wahuwa اlyashkuriyu qaala xadaثna ismaaciilu can أyuuba can xafsata qaalat kunaa waxaanu ahay namnacu inaan ka celinayno cawaatiqanaa gabdhaheenna yaryar an yakhrujna inay baxaan faqadimat imra'atu naag ayaa soo gashay fanaزlat qasra bani khalf meeshaas ayay soo degtay basrawo faxadaat waxay sheegtay anna ukhtahaa walaasheed kaanat taxta rajulin min asxaabi rasuuli اllahi sal ly slam nin asxaabta nebiga ka mida inuu qabay qad hazaa maca rasuuli اllahi sal slama ninkaasoo nebiga la duulay intay casharata gaswatan labaiyo toban duulaan wa kaanat ukhtii waxay tidhi walaashayna waxay ahayd macahu ninkaa ayay la socotay fii sitti hasawaatin ninkaa ayay nebigay la socotay lix haswo dad cilmi le ah marka nebiga la soo zamantamay qaalad waxay tidhi markaa kunnaa nudaawi haweentaabaa dhahayso kunnaa waxaanu ahay nudaawi inaan daaweynayn haddaan haweennahay innaga alkalmaa kuwa dhaawaca ah yacnii jihaadkii bay nebiga u raacday dadka dhaawacay daawey jirtay wanaquumu cala almardaa dadka jiranna waan u khidmay jirnay waan u istaagi jirnay fasa'alat ukhtii rasuula اllahi sal l slam walaashay ayaa rasuulka su'aashay faqaalat waxay tidhi hal calaa axadinaa ba'sun midaan korkeeda wax baasa ma yahay in lam yakun lahaa jilbaabun jilbaab haddaynan haysanin anlaa takhruja inaynan bixin qaala waxa uu yidhi nebiga litulbishaa saaxibatuhaa saaxibadeed ha u labisto min jilbaabihaa jilbaabkeeda waxa uga labisto nebiga waxaa la su-aalay middaan inay baxdo oy ciiddii aaddo ka qayb gasho iyadoon jilbaab jilbaab haddaanay qabin maxaa korkeeda ah markaasuu nebiga wuxuu yidhi walaasheed kalee laba jilbaab haysato mid ha tabalcaaraysiiso meeshaa marka waxaa laga qaadanaya naagtii jilbaab la-aan inaynan bixi karin maxaa yeele hadday bixi karta middaas aan heli karin baa bax la dhehi lahay middaas aan heli karinaa bax la dhihi laha laakiin nebiga ma dhihin iska baxay wuxuu yidhi caariya ha qaadato tabal caara ha raadsato marka naagta iyadoon asturnayn oo maro weyn aan kor ka wadanin inay baxdo ma bannaano ayb waltashhad اlkhayra khayrkii ha xaadirto wa dacwata almu'miniina iyo mu'miniinta ducadooda falamaa qadimat umu cadiyata markay soo gashay radia allahu canha sa'alnahaa sa'alnahaa way su-aaleen ow qaalat sa'alnaahaa waan weydiinay annagaaba su-aalnay faqaalat waxay tidhi wa kaanad waxay ahayd umu cadiya laa tadkuru rasuula اllahi sal slam nebiga inaynan sheegi jirin ilaa qaalad waxay dhihi jirtay biabii aabbahay baan ku furtaa nebigee faqulnaa waxaan nidhi asamicti rasuula اllahi sal slam nebigii ma maqashay yaquulu isagoo dhahay kada wakada hadalkii hadda qaalat nacan bay tihi haa biabii aabbahay baan ku furtaaye faqaala waxa uu yidhi litakhruji alcawaatiqu kuwa gabdhaha hadda soo baxayoo yaryar ha baxaan dawaatu lkhuduuri qowladaha u saaxiibka ah oo qolalka ku jiro yacni makhbiyooyinka ah qolalka ku xaraysa aw ilcawaatiqu iyo wadawaatu lkhuduuri inuu yidhi waaw inay la socoto waalxuyadu kuwa xaydka qabanaha soo baxaan fayashhadna alkhayra oo marka musallihii ha yimaadaano meesha ciidda lagu qabanayo marka ducadii muslimiinta ee xaadiraan iyo khayrka wadacwat almuslimiina ee muslimiinta ducadooda wayactasilu اlxuyadu kuwa xaydka qaba way ka fogaanayaan almusallaa meesha lagu tukanayo faqultu waxaan idhi bay tiri alxaa'idu xataa midda xaydka qabta ma soo baxaysaa atakhruju alxaa'idu midda xaydka qabta ma soo baxaysaa faqaalad waxay tidhi awalaysa miyaynan ahayn midda xaydka qabto tashhadu inay xaadirayso carafata sow carafaba ma joogto watashhadu kada watashhadu kada meelheblaaye xaadir meel heblaaye meelihii khayrka badnaabaaba loo ogol yahay inay xaadirtee meeshaan musallehe bannaankee lagu tukanaya inay xaadirto maxaa u diidayameeshaas dambe waa maxalu shaahid wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wala ali sal